habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada waaweynna warka habeen faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo galabtay ka dhacay magaalada muqdisho kulan amniga looga hadlay oo lagu qabtay magaalada caabud waaqe ee gobolka galgaduud ra-iisul wasaare rooble oo kulan la yeeshay ergeyga gaarkaha heshiinaha u qaabilsan geeska afrika maamulka degmada hiilwaayo oo shacabka uga digay inay dhistaan jidadka waaweyn ee soo gala xaafadaha degmadaasi ciidamada puntland oo howlgal kula wareegay saldhigyo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaano ka tirsan buuraleyda silsiladda boolis ee gobolka bari maraykanka oo kordhiyey tirada madaxda soomaalida ah ee waxyiraadda ku soo rogay soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo ka jawaabay codsigii uga yimid dowladda yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo khamiisi ay sii baxaysa jimca ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka maarso sannada laba kun labaiyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeen iminkana qodobadaasi oo faahfaahsanna warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan qaraaxa galabtay ka dhacayay magaalada muqdisho kaasi oo jugtiisa si weyn looga maqlay xaafado iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolkani banaadir qaraxa ayaa si gaar ah waxa uga dhacay degmada hodan ee gobolkani banaadir waxaana kasoo baxaya warar kala duwan oo qaraxaasi ku aadan wararka aynu helnay ayaa waxay sheegayaan in qaraxu uu ahay midna dhulka lagu aasay taasi oo waddada geeskeeda la dhigay waxaana lala beegsaday gaari nooha ah oo ay la socdeen sida wararka qaar ay sheegayaan niman turki ah kuwaasi oo goobta marayay xilliga uu qaraxu dhacay sawiro laga soo qaaday goobta ayaa waxa ay muujinayaan gaariga qaraxu ow haleelay oo burbur aada u xooganay gaaraya waa dad goobjoogayaal ah ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in qaraxu uu ahaayay mid xoogan oo si weyn ay u maqleena sidoo kale lama xaqiijin qaraxa waa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi marka laga tago in qarax uu ahaayay mid xoogan oo si weyn dadka deegaanka ay u maqleen sidoo kale ma jiro waxa war ah oo kasoo baxay laamaha amniga ee gobolkani banaadir oo ay kaga hadlayaan qaraxaasi xoogan ee ka dhacaya degmada hodan ee gobolkani banaadir kulan looga hadlay amniga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada caabud waaqi ee gobolka galgaduud waryaheena iraad aadan cali ayaa warkaan inoo soo diray
shirka amnigeed magaalada caabudwaaq ayaa waxaa lagu qabtay xarunta degmada caabudwaaq shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada sida ciidanka booliiska ciidanka nabad sugidda ciidanka militariga guddoomiyaasha lixda xaafadood iyo sidoo kale mas-uuliyiin kaloo ka tirsan maamulka caabudwaaq kulankaani waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka degmada caabudwaaq liban cabdi cali waxaana looga hadlay arrimo ku aadan amniga waxaa si weyn loo falanqeeyay arrimaha amniga ee degmada caabudwaaq iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada waxaa intii uu kulanku socday si weyn looga hadlay gaariyaal xamuulo oo lagu haysto duleedka magaalada caabudwaaq oo markaasi siyaabo kala duwan oo isbaara ah loo haysto shirkan waxaa markaasi laisku raacay in si wadajira looga shaqeeyo arrimaha amniga ee degmada caabudwaaq iyo sidoo kale guud ahaanba deegaanada hoos yimaada ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay guddoomiyaha xaafadda ubaxee degmada tani caabudwaaq cabdi faaraxa wuxuuna sheegay in markaasi loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga amni darrada waxaa deegaankeenna aan uga cabanayno isbaarooyinka dhiganaya taleefannada la cararaya jidadka goosanaya gabdhaha qabsanaya wiilasha innagu aynu dhalay weeyaan nin kaste baa oo subaxii ka baxahayo wiil kaste oo qori wata qorigu wata waa qoriga aabi wuxuu wax ka cunayaa waa guriga hooyadiiyo aabbihii wuxuu ka ambabaxayaa waa gurigooda wuxuu u soo dheelmanayaa markuu wax soo bi'iyana waa guriga hooyadiiyo aabbihii ma waxaan odhan karnaa odaga iyo habarta iyo walaasha iyo walaalkaa diray ilaa meel kaleo iska dabqaataa ma ay jiraane waxaannu sheegaynaa in loo turo waddanka in la ilaaliyo nabadda inaynu annagu is-ilaalinno inaynu wiilasheenna xafidanno inaynu qoryaha ka dhigno inaynu u istaagna amniga haddii aynaan sidaa yeelinna waxaynu ku dambaynaynaa foolxumo waxaynu ognahay afarta koone oo magaalada baabuurtii baa lagu haystaa waa baabuurtii annaga safarka inoo waday kuweennii baa jidadka lagu qabsaday kuwii safarka inoo soo ahaa baynu haysannaa caagadii saliidda ahayd baa waynu ognahay maanta waxay maraysaa labaiyo toban doolar waxa ku dhex baktinaya waa carruurteenna ganacsatadu ma sidaasay raalli ka tahay ciddii wax garanaysa ilaahay taqaana culimmada u horayso odayaashu ku xigaan hooyooyinku ku xigaan xildhibaanada iyo maamulku ku xigo bulshadoo dhammaanteed fadhiga ha looga kaco amniga aynu iskaashanno ciddii aan sidaas yeelinna waxa ay ka dhigan tahay cidda wiilka diraysa inay tahay baynu ka dhigan tahay sidoo kale iyaguna waxaa ka hadlay taliya ku-xigeenka saldhigga degmada tan iyo caabudu aqlibaan cabdi cusmaan iyo sidoo kale cabdulqaadir abshir cali oo ah taliyaha c i d da ee degmada tani caabud waaq waxayna si wada jira fariin ugu direen dad ay sheegeen inay dhib ku yihiin amniga magaalada caabud waaq iyadoo shirkaan looga hadlaya amni magaalada caabud waaq waa magaalo aad u weyn aad iyo aadna u baaxad weyn ayadoo aysan ka jirin dagaallo xisbi xisbi ama shabaab ama dhibaato kale aysan ka jirin dhibaatada ka jidha ama ay tahay carqalada ka jidha ay tahay dhowr cunug oo deegaanka ah oo wadata nidaam ah cabtooy ama amniga faraha duu galo waa shaqayntii waa nala qaban ama waa nagala daba tegin ayadoo intaas u xumaynaya amnigii degmada intaas waxaa looga bixi karaa markaan iskaashanno dhammaanteen haddaan nahay odayaal haddaan nahay culumo haddaan nahay dhallinyaro haddaan nahay xildhibaano haddaan nahay ganacsato haddaan nahay maamul markaan isbiirsanno waan oga bixi karnaa qorshahan maanta amniga looga hadlaya waxaa sida amniga loo xoojin lahaa waxna looga qaban lahaa waxaan u sheegaya dadka dhallinyaro ah ee caadaystay amni xumada degmada qof kasta waa naqaanaa guriguu jooga waa naqaanaa cid meeshuu degan yahay waa naqaanaa meeshuu usoo laabtay waa naqaanaa waxaan leenahay wakhtiga waxaa furan cafiska qof kaste oo fal dembiyeed ka galay degmadan ama hadirta hawo kale waxaan codsanaynaa inuu dib usoo laabto cafisna dalbado waxaan gaari doonaa wakhti aanan cafiskiisa aanan tixgelin aanan jaanis siinayn waxaan rabnaa marka qof kasta inuu usoo diyaargarooba hadirtaan uu ka waantooba waxa uu ku jiro dhankiisa waxaa ka hadlay kulanka oo ka dhacay xarunta maamulka degmada caabud waaqa xildhibaan cabdulaahi saleebaan oo ka mid ah baarlamanka maamulka galmudug sidoo kalena ka mid ah guddiga amniga baarlamanka maamulka galmudug wuxuuna sheegay inuu faraha ka baxay amniga magaalada caabud waaqa balse ka maamul ahaan ay wax badan ka qaban doonaan runtii waxa uu ahaa shir aad iyo aad u qurux badan diiraddana lagu saarayey sidii amniga deegaanka wax looga qaban lahaa iyadoo ay tahay runtii in dadku ay ka shaqeeyaan amniga dhammaan in ay ka wada qayb qaataan waxaan bulshada dhammaan qaybeeda kala duwan ee degmada caawadwaaq aan ku wacyigelinaynaa ama aan u sheegaynaa in degmada deegaanka caawudwaaq uu faraha ka baxay waayahan dambe laakiin aan rabno haddii lahaydmo annagoo iskaashanayna maamul iyo dhammaan waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in wax laga qabto amnigaas ka dowlad goboleedka galmudug ahaanna haddii ilaaha idmo waxaad arki doontaan isbedel ku saabsan dhinaca amniga annagoo la kaashan doona madaxda iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda qaybeeda kala duwan xaqiiqatanna waxaan rabnaa bulshada inay u istaagaan sidii amnigaas loo qayb qaadan lahaa ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka degmada caabud waaq libaan cabdi cali oo shir gudoominaya kulankani ka dhacay xarunta maamulka degmada caabud waaq ayaa soo xiray wuxuuna markaasi ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka amniga ee lagu qabtay xarunta degmada tani cabudwaaq maanta oo khamiisa waxaa shirkada ka soo baxday saddex qodob oo ay ka mid yihiin amniga degmada guud ahaan in gacanta lagu dhigo in ciidamada qalabka sida booliska iyo nabad sugidda ee ku soo wajahan deegaanka si gaara loola shaqeeyo iyo in ciidamo gaar ah oo ka mida ciidamadii g s fta qayb ka mida iyo ciidamada milatariga oo falal baabuur dhicisa ka wada deegaanka in iyagana lala xisaabtamo wixii milatariga ahna ay la xisaabtamaan saraakiisha milatariga ciidamada g s ftana oo iyaga laftigoodu deegaanka maalmada ka hor loo tababarayna ciddii carqaladda ku jirtana aan annaga ka maamul ahaan kasoo jawaabno soona qabanno sharcigana la horkeeno waxaa kale oo maaragtay laysku afkartay in shirka amniga degmada caabudwaaq uu khamiis la noqdo joogto ah laguna kala ribood qaato mar walba goobtan laysku yimaado sidoo kale waxaa lagu kala warqaatay maadaama ay soo socoto bishii barakaysnayd ee ramadaan oo ay soo dhowdahay in nabad ku soon barnaamijka nabad ku soon la hirgeliyo oo bulshadan degmada caawadaa ku nool bishaa barakaysnayd insha allah aan ku soono nabad guud ahaan shacabka deegaanka ku suganna ay ka qayb qaataan nabadgelyada nabadda annagaa ku nool iyadu naguma noola iraad aadan cali telefishinka caalamiga ah ee dalsan t v caabudwaaq
mahadsan yahay wariyaheena iraad aadan cali warkaasi noo soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu kulan gaar ah la yeeshay ergeyga gaarka ah ee ergeyga gaarka ah ee shiinaha u qaabilsan geeska afrika ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maantay oo khamiis ah waxa uu qaabilay ergeyga gaarka ah ee dowladda shiinaha u qaabilsan geeska afrika labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale kaalinta dowladda jina ay ka geysan karto gurmadka loogu jiro abaaraha dalka ku dhuftay sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya safarka uu ereygeyga cusub ee dowladda shiinuhu ee usoo magacooda geeska afrika uu ka yimid soomaaliya ayaa qeyb ka ah socdaal uu ku tegi doono toddobaadkanna dalalka waa wadamo kala gedisan oo ku yaala gobolka maamulka degmada hilwaaye ee gobolkani banaadir ayaa waxa ay fariin u direen dadka shacabka ku nool degmadaasi xilli howlo burburin ah ay bilaabeen maamulka degmadu faadumo cabdulqaadir ayaa ka waramaysa bifadlikum muwaadin waddada ha isku dayin inaad masuqmaasuqdo ood lacaga u adeegsato wadda waa waddo wadda guri ma aha marka waa ka digaynaa
waxaan ku sugannahay agagaarka shaleema cabdiwaayeel waddadan waxay ka mid tahay wadda marta xaafadaha degmada hilwaa oo ka mid ah toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir daqiiqado ka hor dhulkan ma bannaaneen guryo ayaa ku yaallay balse hadda sidai idiin muuqata qayb ka mid ah way bannaan tahay oo waa la baneeyey guryahaasi iyadoona hadda weli guryo ka mid ah ay burburin ku socoto kadib markii halkan maamulka degmada hilwaa ee gobolka banaadir ay kormeer ku yimaadeen islamarkaana ay u sheegeen dadkan in digniin la siiyey dhowr bilood ka hor si ay halkan ugu guuraan maadaama ay waddo degan yihiin iyadoona dadka deegaanku ay sheegeen inay soo degeen xilligii siyaad barre ilaa xilligaanna ay ku noolaayeen gudoomiyaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda degmada oo ku sugnaa halkan ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadayaan howlaha ay ku guda jiraan ee wadda furista ee dhex mara xaafadaha degmada hilwaa ee gobolka banaadir iyadoo markii hore dhibaato lagu qabay wadooyinka oo ay aad u yareed isticmaalka dadka iyo gaadiidkuna ay si dhibleh ku marayeen waxa ay sheegeen maamulka degmada hilwaa inay ku fududaynayaan inay soo baxaan wadooyin waafi ah oo dadku ay isticmaali karaan gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenku waxay kormeer ku sameeyeen goobihii burburinta lagu waday waxaana ay xuseen in ay jiraan dad musuq maasuq ku sameeyey maamulka degmada oo magacooda u adeegsaday islamarkaana dadka halkan laga raray ay kaga qaateen lacag si ay usii deganaadaan taa ayuu ka digay gudoomiyaha degmada xilli uu la hadlayay warbaahinta waxaana uu sheegay ciddii lagu qabto musuq in sharciga lala tiigsan doono mere salaad dhuxulo waa gudoomiyaha degmada isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in dhowaan ay sidoo kale bilaabi doonaan furista wadooyin kale oo ka mid ah xaafadaha degmada hilwaa ee gobolkani banaadir waddadan oo runtii ah wadda halbowlo ah oo degmada muxuu ahaa halbowlo u ah waddo muhiima u ah ayaan maanta ka shaqaynaynaa dadkan shacabka ee degeen halkan muddo ku dhow laba bil ayay digniino haystaan dabcan wayna ka jawaabi waayeenoo digniinihii sidii aan ugu muxuu ahaa ugu digna way u qaadan waayeen alcamuum maanta shaqadan ayaa muxuu ahaa ku dul waajibtay wayna socotaa haddana dadka eh, wadooyinka sida saana u degan waxaan usii digaa si official ah halkaan uga digaa in wadooyinka la banneeyo lana maro oo dadku ay u maraan si muxuu ahaa sareexo ah ay ku qanacsan yihiin wadooyinka xirxirmay degmadan waxay u keeneen abduni darro waa badan yihiin wadooyinka lagu jiro laakiin waxaan rabnaa inaysana dhihin loolama soo digin maanta kabacdi inaysan dhicin waan idiin dignay waana idiin digaynaa wadooyinka ha la banneeyo waddo kasta cabirkeeda ha lagu ilaaliyo Een, waxaan kaloo rabnaa inaan digniin culus ka bixinno Een, shacabka halkaan saaka ugu nimid qaar ka mida waxay sheegeen in magaca maamulka lagu musuqay oo si muxuu ahaa aan munaasib ahayn loola dhaqmay waxaan kaga digaynaa dadka soomaaliyeed ee degmadan deggan inaanay wadooyinka aysan ayaguna ku raadinin qaab musuq ah Een, maamulkana ciddii lagu qabto insha allah arrintaas oo ay dhacdo waa la xisaabtami doonaa ilaa maxkamadda la tegi doonaa bifadlikum muwaadin waddada ha isku dayin inaad musuqmaasuqdo ood lacaga u adeegsato wadda waa waddo wadda guri ma aha marka waa ka digaynaa een, mar labaad iyo mar saddexaad waa ka digaynaa dadka soomaaliyeed ee shacabka ee deggan in aanay lacagahooda iyo muxuu ahaay aysan ku bixinin juhdi waddo inay sii degganaadaan intaasi kadib guddoomiyayaashu waxay usii gudbeen suuqa kuwaasoo kormeer ku sameeyey goobaha ganacsiga ku yaala halkaasi iyadoona suuqa uu ka socdo dhismo ganacsatadu ay dib ugu sikanayaan waddada maadaama markii hore hareeraha waddada ay ku ganacsanayeen waxay mas-uuliyiinta degmadu shacab ka fareen mar kasta inay qaataan awaamiirta ay bixinayaan maamulka taasoo ku aadan inay baneeyaan hareeraha laamiga waxay sidoo kale ku tilmaameen arrinta in bilic ahaan xitaa waddadu aysan u wanaagsaneen in lagu dhex ganacsado xagga amnigana uu yahay midaan loo sugi karin sidii la rabay balse guddoomiyaha degmada hilwaa miro salaad duxulow ayaa shacabka ka codsaday in si wadajir ah ay ugu shaqeeyaan sidii hab muuq wanaagsan degmadu u yeelan lahayd loona sii horumarin lahaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay bulshada ku nool halkaa si buuxda inay ula shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka degmada
guud ahaan warkii aad kala socoteen raaya dalsabaan intaas ciddii warka iyagu seega dib waxay kaga heli karaan baraha aynu kuleenahay internetka radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel